xukuumadda somalilan ayaa sheegtay in dowladda turkigu ay marti gelin doonto wadahadallo ay yeeshaan dowladda soomaaliya iyo somalilan laba toddobaad gudaheed wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed cabdulaahi cumar oo daqiiqado ka hor shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa sheegay inay dhinacooda soo dhoweynayaan shirkaasi jaraa'id kadib ayuu weriyahayaga ismaaciil xuseen farjar uga warramay shirkaas nuxurka shirkaasi ismaaciilow wuxuu ahaa in ay dowladda turkigu ay casuumad u fidisay somalilan iyo soomaaliya oo ay ku martiqaaday in dib loo bilaabo wadahadaladii labada dal sanadkii hore u bilaabmay marka nuxurka shirkan jaraa'idan qabtay waxa weeye in ay somalilan soo dhoweysay oo aan ogolnahay in wadahadalka dib loo bilaabo dowladda soomaaliyana ay sidaan warka ku qaadana ayana soo dhoweysay waxaana la rajaynayaa labada geesood in ay dhowaan muddo aan filayo inaanay laba wey kadib aanay ka fogayn in labada dal ay isku yimaadaan oo ay markaa halkaa ka sii ambaqaadaan wadahadaladii hore u dhex maray iyadoo laga duulaya ujeedooyinkii iyo baaqii beesha caalamku ay soo jeedisay arrintaa ku wajahnaa laba shir baa dhaco london iyo dubay baa labada shir ka kala kala dhaceen n haddii aan ku weydiiyo shira madaxweynayaasha ka qayb galay midna guddi wasiiro iyo kala duwan labada noocee baad uga qayb geli doontaan shirkan turki ka dhici doona
formadka iyo qaabka ka qaybgalku waa arrimo u yaalla labada geesood oo aanu ka tashanayna wakhtiga imminka noo hadhay laakiin mabda'iyan waxaanu isla qaadanay somalilan iyo soomaaliya in aanu dib u sii wadno wadahadalladii dhowaanna aanu isku aragno dalka turkiga qaabka loo wada hadlayaana uu ku salaysan yahay heshiiskii hore noo dhex maray ee magaalada dubay iyo dalka ingiriiska baanu ku wada yeelan haddaan su'aal kooban ku weydiiyo dabcan sacaad wasiir ajende ilaa hadda ma jira wax isla qorshayseen oo isla jexjexdeen ajendayaashu waa ajendayaal lagu heshiiyey oo shirkii magaalada london ayaa magaalada dalka ingiriiska degmada shevningen ayaa lagu qeexay qaabka loo wada hadlayo arrimaha laga wada hadlayo iyo ajendayaasha intaba shirkani waa continuation ama sii wadid shirarkaa hore labada dal uga bilaabmay oan filaya inay muddo socon karaan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed cabdulaahi cumar oo daqiiqada ka hor shir jaraa'idda ku qabtay magaalada hargeysa isla markaasina u warramayay wariyahayaga ismaaciil xuseen afarjar